haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana inala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daanduri
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna waxaanu ku haynaa heese wan wanaagsan iyo dhambaallo si qurux badan loo soo qoray oo dhammaantood ibraahimna markaan isha la wada raacay waxaad moodaa dadkii inay isiraadeen malaha jimcahan bal qolyaha barnaamijka intaasi waraaqa idiin akrinaya inaad soo dirsanayseen heese idiin saarayeen intaasoo dadaala dadka bixinaya ma maalin un aad waraaqaha aad dirsanaysaan aad u qurxisaan ma u quri weydeen mid aan dhibsado amaba aan is idhaahdo alleleh warqadani in sidaas laga soo wanaajiyay ahayd kuma arag waraaqahan maanta hor yaalla saas ma aad iyo aad sida adiga markhaati aad ka noqon karti warqadda ugu horreysa aan bilaabay aabe maxamed garyare iyo caruurtiisa cabdirasaaq cabdiraxmaan cabdifataax cabdiwahaab cabdixaafid sabrin iyo sihan aabe sheekh ow ciise muuse cadde iyo carruurtiisa iyo hooyo maryama xaaji maxamuud maxamed carruurteeda faaduma yaasiin jaamac waa weriyana v o a ee boosaaso iyo saygeeda maxamed siciid kashawito iyo muxubo caduur nuux iyo carruurteeda iyo amran maxamed maxamuud iyo saygeeda maxamed bashiir maxamed iyo adeer jimcaale maxamed jimcaale dheere iyo waxay yidhaahdeen muumin salaad jaamac faaduma cumar dalmar iyo xamdi maxamuud ismaaciil iyo bishaaro sahal maxamed iyo saygeeda iyo batuulo maxamuud yuusuf iyo cabdisalaan axmed yuusuf iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cabdifataax jaamac yuusuf siciid cusmaan siciid iyo naciimo yuusuf cabdi iyo sheekh cabdiraxmaan aw ciise muuse iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo farxiyo aw ciise muuse iyo carruurteeda iyo waxay yidhahdeen cawil xasan ibraahim iyo maxamuud jaamac maxamed dhammaan dadkaasna waxa ay hambalyo iyo heestan bay jecel yihiin inay gaarsiiyaan siciid sheekh aw ciise muuse iyo waxay yidhahdeen marwadiisa xaawo maxamed ismaaciil oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada boosaaso dhowaan waxaana ay leeyihiin guur qeyr qaba inuu meherkaas in horseedayaan eebe aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa mid ka mid waraaqaha quruxda badan ee ibraahino toddobaadkana soo gaaray ayaan soo qabanaya waxaa ugu horeysa shukri baadiyow iyo odaygeeda maxamed cali ibraahim iyo carruurtooda mulki baadiyow iyo odaygeeda xasan nuur muudde iyo carruurtooda safiyo baadiyow iyo odaygeeda cali xasan mahdi iyo carruurtooda shamse baadiyow iyo odaygeeda cali cumar wehliye xaliimo baadiyow iyo odaygeeda siciid jimcaale iyo carruurtooda mahad baadiyow iyo xaaskiisa maryan ruun iyo carruurtooda ubax baadiyow iyo sidoo kale saynab baadiyow iyo carruurtooda waa dhammaan ilmo baadiyow mahdi baadiyow iyo xaaskiisa faadumo baadiyow iyo carruurteeda xabiibo baadiyow iyo odaygeeda iyo carruurtooda iyo ruqiyo baadiyow odaygeeda iyo carruurtooda iyo ugu dambayntii cabdulaahi baadiyow xaaskiisa iyo carruurtooda iyo dhammaan reer baadiyow waxay kala joogaan canada sweden maraykanka u k iyo muqdisho waxaanay hambalyo tahaniyad ah oo diiran u dirayaan boqoradda xaliimo sheekh xuseen iyo boqorka cabdulle maxamuud wehliye oo loo yaqaano cabdulle baadiyow oo isniintii toddobaadkan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay u rajaynayaan lamaanahaasi xaliimo sheekh xuseen iyo cabdulle maxamuud weheliye cabdulle baadiyow in arooskoodaas uu ilaahay ka dhigo midkii waara ee wanaagsanaada ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan aan ugu ducaynaynaa aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray maxamed shuuriye yuusuf iyo muumin shuuriye yuusuf iyo maxamed macalin cusmaan cagey iyo shariif cabdi weliye dadkaasi waxa ay joogaan maraykanka soomaaliya iyo dalalka yurub waxaanay jecel yihiin inay taaniyad aroos hawada u mariyaan cali cabdi wehliye cali gaab iyo waxay yidhahdeen farxiyo macow cagey shankaroon loo yaqaano oo ku aqalgalay gobolka hiiraan waxaanay leeyihiin ducada idinka waaye waxaan leenahay allah ka dhig arooskaasi kii bashbashii barwaaqo aad kala kulantaan ubad kheyr qaabana uu eebeeda kala siiyo intaanan soo qaban ibrahin oo heesta ugu horreysa oo ah hees anigu aan u baxbaxsanayo weliba si weyn aan heestaasi uga helay aan ka hormariyo dhambaalkan gacanteeda ku jira waxa uu ka yimid cabdulaahi saleebaan faarax iyo hooyo xaliimo jaamac iyo sidoo kale xamde saleebaan faarax iyo nimco saleebaan faarax ismaaciil cabdixiniin iyo sidoo kale roodo cali gurey iyo safiye ismaaciil iyo fu-aad xasan cali dhammaan dadkaasi waxay tahaniyad hawada u marinayaan jaamac saleebaan faarax iyo sabaax cabdiraxmaan awsaalax oo tobankii bishan oktoobar ay gabari ugu dhalatay magaalada burco ee gobolka togdheer ee somalilan gabadhaasi waxaa loo bixiyey safo waxaan leenahay safo soo barbaar oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heestan caashoy waa jeclaalaha inaad noo raacayso waxaas leedahay alla xurmo maadaama badan aad tiri hees aan aada ugu baxbaxsanayo ha wax kala maaha laba cod oo muddo hore igu dambeysay dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan dhegeysanaya laga yaaba in iyaguna sidaas oo kale ila qabaan codadkii qudhaada goormaa kugu dambeysay khadiijo maxamuud yuusuf qalanjo oo heesaysa yaa la heesaaye fanaankii faarax guuleed samatar abow abo
ma dhaweyn haye
simee waayane Waa- ma soo dhowaan soo maaha mar hore hees ay wadajir uga luuqeynayaan labadaasi fanaan faarax guuleed samatar iyo khadiija maxamuud yuusuf qalanjo heestii barkhad
sida tahay biciid balligii danood burco soba ka helay balla xardhaney bilanti macade sida tahay biciid balligii danood burco soba ka helay balla xardhaney bilanti macade biligu waa adiga farkadu waa aniga biligu waa adiga farkadu waa aniga ballanku waa kii runtahay ahaa biligu waa adiga farkadu waa aniga biligu waa adiga farkadu waa aniga ballanku waa kii runtahay ahaa geeyadi bureeqay waxadkee habeenayn wabogjacay kuye hadamqin mayaydaaw belayay hadamqin geeyadi bureeqay waxadkee habeenayn wabogjacay kuye hadamqin mayaydaaw belayay hadamqin sida boqorkii wiiwaa biluu shirayaan oo jeedal kulaliyo banaadirihu wadeeho bidhaa quruxsano sida boqorkii wiiwaa biluu shirayaan oo jeedal kulaliyo banaadirihu wadeeho bidhaa quruxsano bilicdu waa ani basarku waa adi bilicdu waa ani basarku waa adi ballanku waa kii runtaaye bilicdu waa ani basarku waa adi bilicdu waa ani basarku waa adi ballanku waa kii runtaaye boqolku firaaro wacadkii habeenayn waa boog jacaylku yaha damqin beerayn waa boog jacaylkuye ha damqin mayadaw baraye ha damqin
irko beri samaaday helay buurisidaano oo baarka geesaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege irko beri samaaday helay buurisidaano oo baarka geesaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay yeeyari bureeqay wacadkii habeenay wabog jacayskuye hadamqin mayayda ubelaye hadamqin geeyadi bureeqay wacadkii habeenay wabog jacayskuye hadamqin mayayda ubelaye hadamqin
waa boob jacaylku yaha damqin mayadaa ubaleehe hay mayada iga ilaali haada igu dadaal bia caruurta xataa ma ujeeda ibraahino caruurta qudhowda maaragtay markaad tiraahdo haya haadhe ama aaba haadhe markay kuleeyihiin waa mayada iga ilaali usama Haye.
marka mayadaa u bala hadamqin bay leedahay khadiija maxamed yuusuf qalanjo iyo fanaanka faarax guuleed sabata waxaan filaya dhegeystayaal fara badan ibraahino le heestaasi si weyn ay maanta u wada dhegeysteen dalabaadkoodii inaan ugu dhex darnay waa xusuus wanaagsan caasha noo soo qabo dhabalka dhabaal dhabaalka gacanta ku hayo waxa uu ka yimid annaga oo kale ah baa la yidhi axmed boos akabe iyo xuseen cabdulahi cabdisahale iyo mustafe cabdi maxamuud iyo maxamed boos akabe ibraahim waxaan garan waayey warqadana waaba fresh fresh waxaan ula jeedaa way cusub tahay oo waxaa lasoo diray shalay uun Eh, markaasaa leeyahay waxay tahay dhowr goor ay magacyadan igu soo noqnoqdeen marka markaad barnaamijkan akrinayso oo dadweynaha aad u gudbinayso magacyada xataa dadka soo noqnoqda ood baranaysaa moogta waxaa dhici karta in ay eh, laba jeer soo kala diraan waxaa dhici karta inay saaxiibo fara badan leeyihiin laba taaniyadoo kala gooniya dirayaan waa gartay marka magacyada qaar baa gartay aad iigu soo noqnoqday inta barnaamijkan aan waday laakiin warqadan waa mid ba kolleyba lasoo diray oo hadda fresh oo bishan octoobar waa laba maalin waa maalin ka horun baba lasoo diray waa tahay axmed boosa kabe ugu horeeya xuseen cabdulaahi cabdisahale iyo mustafe cabdi maxamuud iyo maxamed boosa kabe iyo khatra cabdi xasan iyo maxamed axmed maxamed iyo nuur axmed maxamed hasaate si qurux badan bay u qoran tahay toddoba magacna way ku qoran tahay aad bay u mahadsan yihiin waxaa halkan hambaliyo dhalasho uga diraynaa bay yidhahdeen mustafe axmed maxamed waxa uu ku magac dheer yahay mustafe fuwe iyo faadumo maxamed oo maanta bay yidhahdeen hadda maanta waa maantadee taariikhdu markay ahayd bay yidhaahdeen ah, shan iyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka ay gabadh ugu dhalatay gobolka sool waxaanan leenahay bay yidhaahdeen ah, ilaahay ha ka dhigo tii dadkeeda diinteeda iyo dalkeedaba anfacda aamiin bay leeyihiin aniguna amiinta kalan ku daraya dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray maama xaliimo xaaji yabarow iyo odageeda axmed faarax iyo carruurtooda nuurto xaaji yabarow iyo carruurteeda muuse axmed faarax iyo xaaskiisa xaawo sheekh xuseen iyo carruurtooda cusmaan cumar wehliye genaraal cusmaan gaskas iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo abuukar cumar wehliye iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo khadiijo cumar wehliye iyo carruurteeda iyo waxay yidhahdeen caasho cumar wehliye iyo carruurteeda zahro cumar wehliye zahra burunkiyer iyo waxay yidhahdeen dhammaanba reer cumar wehliye dadkaasi waxay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida ah waxayna hambalyo iyo heesta bay jecel yihiin inay gaarsiiyaan boqoradda xaliimo sheekh xuseen iyo boqorka cabdulle maxamuud wehliye cabdulle baadiyow oo toddobaadkan ku aqalgala bay yidhahdeen magaalada muqdisho waxayna leeyihiin aqalgalkiina inuu eebe idinkala siiyo ubad kheyr qaba ayaan eebe idinkaga baryaynaa isla markaasina aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo aamin ayaa leenahay aniguna amiin ayaan raacinayaa dhambaalkana waxa uu ka yimid abwaan xuseen maxamed cali iyo hooyo aaminah aadan buluke iyo xaawo maxamed cali iyo ismaaciil xuseen farjar iyo axmed kayse cabdiraxmaan cabdisayid khadiija maxamed maxamuud iyo sidoo kale cabdiwahaab waa ka magacyadii ugu horreyn baa laga soo qaatay warqadda aad baa loo soo qurxiyey loona soo gaabiyey dhammaan qoyska reer xuseen farjar iyo maxamuud cali maxamed iyo raxmo cali maxamed waxa ay kala joogaan ceergaabo baran hargeysa maraykanka iyo yurub waxaanay hambalyo aan la soo koobi karin hawada u marinayaan boqorka baa la yidhi cabdisamed cismaan batrool iyo boqoradda faadumo cali guure oo meherkoodu ka dhacay dalka britain ducada waxaa la yiri waa caashucuud aa tahay meherkaasi ka dhacay dalka britain ee dhex maray cabdisamed cismaan batrool iyo boqoradda faadumo cali guur waxaan u rajaynayaa meherkaasi in uu u horsedo aroos waara oo farxad leh ubad wanaagsan lagu kala helo oo caano iyo nabadna wata heesta kale ee dhegeystayaasheen usoo qabanayno waa ergo iyo codkii zahro ilays
sida loo korsheeye hab iyo dhaqan loo baraa jacaylka asluubsan iyo wanaag lagu ababiya ubadka sida loo korsheeye hab iyo dhaqan loo baraa jacaylka asluubsan iyo wanaag lagu ababiya dhammaana itaamina ayaha cashaqa kasbaga abalna waxa la dala adduunyada ruuxu jecel dhammaana isaamina ayaha cashaqa kasbaga abalna waxa la dala adduunyada ruuxu jecel erkeda waxaa loo galaa arrinkan wayeeru tahay waxaa ka shaki ogba runtii ori loo noqa ergeda waxaa loo galaa arrinkan wayeeru tahay waxaa ka shaki ogba runtii ori loo noqa inana matiyo beriba jacaylkanu waa sidii ubax nuuraygu naftaashada hargasho maniyo maniyo maniyo maniyo wadaysu doon maniyo maniyo maniyo maniyo wadaysu doon inana matiyo beriba jacaylka ku oomanahay dhibkana keliga ku rabo asaga kaa calmaday xabiibi hadda waad og tahay inaan ku oomanahay dhibkana keliga ku rabo asaga kaa calmaday xabiibi hadda waad og tahay qalbigu inuu oyayo indhana xariiska tahay ilmaday ku dacadiyaan ilila noqin la soco qalbigu inuu oyayo indhana xariiska tahay ilmada ku dacadiyaan ilila noqin la soco allaylikiyo maalinkii dariiqabaynana wada dantayda ilaa wayoon aduu ku sugaya garo allaylikiyo maalinkii dariiqabaynana wada dantayda ilaa wayoon aduu ku sugaya garo إننا مسيا بالربا جعلتنا وأباس سيدي ومحنور يبو نبتع الغرار كشو مانيا مانيا مانيا مانيا ولا يتكون مانيا مانيا مانيا مانيا ولا يتكون إننا مسيا بالربا جعلتنا وأباس سيدي ومحنور يبو
haya ibraahim heesta madaxaad u ruxday aadna ad uga helaysay xagge adigu laftaada maaragtay aada iyo aad aaday kugu socotay haye mar haddii la yidhi filibacbal haye waxaad gasho kii og baa runtii ooli loo noqdaa run halkaasay ku caddahay soo maaha waa dhamaatay sheekada been badanaaye baan maqli jirta markaa carruurta hadda waxay taagan tahay oo run badanaaye saareyladii socodkeedii macaanaa iyo heestaasi ergo intaasi aan ku dhaafno ibraahim heestaasi waxaan filaya dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan dhegeysanaya inay- inay iyaguna leeyihiin run badanaa gabadhu waa tahay dhambaalkan aan soo qabto quruxda badan waxa uu ka yimid hooyo aamina maxamuud ismaaciil iyo saciid cabdi xuseen iyo axmed cabdi xuseen iyo nimco cabdi xuseen ibraahim cabdi xuseen iyo cabdiraxmaan axmed maxamuud iyo cabdulaahi axmed maxamuud iyo maxamed axmed maxamuud dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aan la soo koobi karin hawada u marinayaan cabdisamed cismaan axmed iyo faadimo cali guure oo meherkooda uu ka dhacay dalka britain gaar ahaana magaalada london ducada waxaa layidhi waa xaggiina weliba hees u gaara qoyskan ah loo xulo gaar ahaan baa layidhi hees duca ah sida heesta dejiya ee cabdirasaaq anshax uu qaado haddii aad awoodaan baa laleeyahy ibraahim bal wax ka dhe heesoo ka daran heestaasi ayaan dhegeystayaal idiin haynaa sida marka horeba caashe barnaamijka furitaankiiseeda kugu sheegtay dhambaalkan waxaanu ka helay cabdicasiis sheekh rashiid iyo firdowse xasan mahdi iyo cabdixamiid maxamuud iyo aabe xasan mahdi iyo eedo sacdiyo waxaana dhammaantood ay hambalyo u darayaan raxmo xasan mahdi iyo waxay yidhahdeen xasan maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay dalka norway waxayna arooskaasi ugu duceynayaan in ay bashbash iyo barwaaqo la kulmaan islamarkaasina eebba uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya dhambaalkana waxa uu ka yimid cabdinaasir mursal iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan mursal iyo caruurtiisa iyo eedo carfi maxamed rasaas iyo gabadheeda faadimo cabdirasaaq iyo sidoo kale eeda nasraha mursal iyo gabadheeda qaali baa la yidhi iyo adeer yuusuf maxamed xasan iyo caruurtiisa nimco ilka case maxamed rasaas iyo sidoo kale cabdifataax ilka case maxamed rasaas iyo saado ilka case maxamed iyo caruurteeda iyo cabdulqaadir ilka case maxamed rasaas iyo caruurtiisa iyo ugu dambeyntii cabdifataax ilka case maxamed rasaas dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yidhi buuhoodle garowe muqdisho nairobi ohio colombos iyo sidoo kale minnesota waxaanay hambalyo dhalasho u dirayaan cumar ilka case maxamed rasaas iyo marwadiisa roode yuusuf cali oo ay gabadhi ku dhalatay magaalada buuhoodle taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana loo bixiyey gabadhaasi raxma waxay leeyihiin ducada waa xaggiina raxma soo barbaaraya ayaan leenahay oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin aamin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabbo cumar ibraahim iyo carruurtiisa iyo aabbe xasan ibraahim iyo carruurtiisa iyo hooyo xaliimo cabdiraxmaan iyo carruurteeda iyo hooyo xabiibo xuseen iyo carruurteeda eedo faadumo sheekh iyo carruurteeda luul xuseen ibraahim iyo carruurteeda iyo jamiilo xuseen iyo carruurteeda sheekh ciise amiin ibraahim iyo carruurtiisa iyo cali cumar ibraahim iyo carruurtiisa iyo aabe isxaaq cabdiraxmaan iyo carruurtiisa doctor farxaan xuseen ibraahim iyo waxay yidhahdeen doctor cabdiraxmaan cumar ibraahim xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo shanti xasan ibraahim eedo xabiibo macalin iyo carruurteeda iyo maxamed xuseen iyo xaaskiisa dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay hambalyo u dirayaan cali xasan ibraahim iyo xaaskiisa sangaabo isxaaq cabdiraxmaan oo arooskooda uu ka dhacay garowe waxaana ay leeyihiin allah ka dhiga arooskooda mid ay ku nastaan oo ay ku nagaadaan aniguna aaminayaan raacinaya aniguna waxaan soo qabanaya ibraahim oo meher tobankii bishan oktoobar ka dhacay magaalada boosaaso waxaana dadka diraya ka mida intaana sheegin dadka loo dirayo aabe maxamed garyare iyo carruurtiisa oo kale ah cabdirasaaq cabdiraxmaan cabdifataax iyo sidoo kale cabdiwahaab iyo cabdixaafid iyo saabrin iyo sihaam waxaa kaloo asxaabta diraysa ka mid ah aabe sheekh aw ciise muuse cadde iyo carruurtiisa iyo hooyo maryama xaaji maxamuud maxamed carruurteedana way ku jiraan iyo faadumo yaasiin jaamac iyo saygeeda maxamed siciid kaashawit oo aslaamaya hadday dhegeysanayaan iyo sidoo kale muxbo cabdinuur nuux iyo carruurteeda amran maxamed maxamuud iyo saygeeda maxamed bashiir maxamed iyo adeer jimcaale maxamed yusur waxa uu ku magac dheer yahay jimcaale dheere muumin salaad jaamac suurdheere iyo sidoo kale faadumo cumar dalmar iyo xamdi maxamuud ismaaciil iyo bishaaro sahal maxamed iyo saygeeda iyo batuule maxamuud yuusuf iyo cabdisalaam axmed yuusuf xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdifataax jaamac yuusuf siciid cusmaan siciid iyo nicimo yuusuf cabdi iyo sheekh cabdiraxmaan aw ciise muuse xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo farxiye aw ciise muuse iyo carruurteeda iyo cawil xasan ibraahim waaban ku xiiqa warqadan iyo dhammaan baa la yidhi iyoana ka tegin qofka u dambeeya waa maxamuud jaamac maxamed dhammaan dadkan waxay hambaliyo meher u dirayaan siciid sheekh aw ciise muuse iyo marwadiisa xaawo maxamed ismaaciil meherkooda waxa uu tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka ka dhacay magaalada boosaaso waxay leeyihiin meherkaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii uu ku xigo aqalgal ee uu kusii xigo ubad wanaagsan wiil yacaano gabar yacaano aamiin waa tahay caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray shukri baadiyow iyo odageeda maxamed cali ibraahim iyo carruurtooda iyo mulki baadiyow iyo odageeda xasan nuur muude iyo carruurtooda iyo safiye baadiyow iyo odageeda cali xasan mahdi iyo carruurtooda shamse baadiyow iyo odageeda cali cumar weheliye xaliimo baadiyow iyo odageeda siciid jimcaale iyo carruurtooda mahad baadiyow iyo xaaskiisa maryan ruun iyo carruurtooda ubax baadiyow zaynab baadiyow iyo carruurteeda iyo mahdi baadiyow iyo xaaskiisa faadumo baadiyow iyo carruurteeda xabiibo baadiyow iyo odageeda iyo carruurtooda ruqyo baadiyow odageeda iyo carruurtooda cabdulaahi baadiyow xaaskiisa iyo carruurtooda iyo dhammaanba reer baadiyow waxay kala joogaan canada sweden maraykanka u k iyo muqdisho waxayna hambalyo kal iyo laaba iyo heestan bay jecel yihiin inay u diraan boqoradda xaliimo sheekh xuseen iyo boqorka cabdulle maxamuud wehliya cabdulle baadiyow oo ishniintii toddobaadkan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin aqalgalkiina kala kulmo bashbash iyo barwaaqo ee banaahayda kala siiyo obad kheyr qaba aamin ayaana nagula leenaha heestan dhegeystayaashan usoo qabanayna caasho waa xayaad codkii macaanaa ee xasan aadan samater
doorsaday haweenku jacaylkooda dhiyo dhaqashada ka doortay ofsaniyo shiiba ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhiyo dhaqashada ka doortay عاشقا إلى صوت ومدقني العاشقا إلى صوت حياتي هاتي باسدا أذيقي هداري حياتي هاتي باسدا أذيقي هداري
dalay habeeniyo labin shalay imayashabinayaday isaqaa una dhacay sidaadhayda caana ilkahaaga dhulka sidaadhayda caana ilkahaaga dhulka aagadiri dhimashada dabaylu hadbadhina u rogaya dhameerka hawdiyo daataayon guridhugu hawdiyo dhameerka hawdiyo daataayon guridhugu adhuundaangu maridha dhuundaangu maridha dhuundaangu maridha kumaridha dhuuntaan kumaridha Amerika hawdiyo daatayun guri dhugo hawdi Amerika hawdiyo daatayun guri dhugo kuunta gumarila kuunta gumarila kuunta gumarila gumarila kuunta gumarila abardaba tashiida dhulkooda waxsi urura dhibicdii u hoorsay oo bada ka maydha abardaba tashiida dhulkooda wax ku urura u hoorsay oo bada ka maydha quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoola quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoola adharaan sidaasay dugashaas ku roontay adharaan waana sidaasay dugashaas ku roontay ilowlahanka gidahayay inta loogu dowgalayay gureeri cashaqayay dacdaygu kamarayay bal waxaan ku dhaafsado guudhigooga helaya bal waxaan ku dhaafsado guudhigooga helaya aagadiri ifashada dabaylu adbadhina u rogaya dhameerka hawdiyo haddaa tahay unguridhugo hawdiyo dhameerka hawdiyo haddaa tahay unguridhugo untaanu ugumarina kumarila untaan kumarila dhameerka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo hawdiyo dhameerka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo undaangumarida
codkii macaana xasan aadan samater iyo heestii xayaad intaas haddaan kaga gudubna caasho dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda waxauu naga soo gaaray aaba abuukar baraki iyo hooyo shariifo maxamed sheekh xasan adeer cali baraki iyo eedo khadiijo baraki iyo eedo barne baraki iyo cabdulaahi abuukar baraki iyo sakiyo abuukar iyo waxay yidhahdeen maa'ido abuukar iyo cabdisalaan abuukar iyo cabdicasiis abuukar maxamed cali baraki ibraahim cali baraki aadan cabdulaahi baraki cabdishakuur cabdulaahi baraki abti maxamed sheekh iyo habo faaduma axmed maxamed nuur iyo waxay yidhahdeen yuusuf sheekh iyo dahabo maxamed iyo fartuun maxamed iyo maxamed cabdulle maxamed iyo waxay yidhaahdeen maxamuud aadan muumin dhammaan dadkaasi waxa ay taaniyad gaarsiinayaan maxamed abuukar baraki iyo nuuro maxamed sheekh oo gabar ugu dhalatay islii xaafadda islii ducada caasho cuudle waaye caashahay gabadhaasi ku dhalatay xaafadda islii deegaanka kamakuuja waa tahay gabadhaas waxaan ugu ducaynayna inay soo weynaato ay noqoto gabar wanaagsan waalidkeed dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba wax u tartaa dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya waa mid ka mid a labada dhambaal ee dhinacayga ugu dambeeya ibraahino waxaa ugu horeeya midkan aan hayo hooyo xaawo maxamuud ismaaciil waa xaawo deeqe iyo kaltuun cismaan axmed iyo caashe cismaan axmed mawlid cismaan axmed iyo faadumo cismaan axmed aamina leyla cismaan axmed iyo amaal cismaan axmed axmed cismaan axmed khaalid cismaan axmed iyo fatuux cismaan axmed iyo naciime cismaan axmed iyo nimcaan cismaan axmed dhammaan qoyska reer cismaan batrool oo kala jooga ceerigaabo hargeysa iyo dalka ingiriiska waxay hambaliyo aan la soo koobi karin u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi cabdisamed cismaan axmed iyo faadumo cali guure oo meherkoodu ka dhacay britain gaar ahaan magaalada london waxay leeyihiin meherkaas waxaan u rajaynaynaa in uu noqdo midkii uu ku xigo aqalgalka loo hayo dhambaalkan ugu dambeeya haddaan raaci ibraahina waxa uu ka yimid waa dhambaal aroos waxaana dadka diraya ka mid ah cabdi maxamuud dinex iyo axmed maxamuud dinex iyo sidoo kale cali maxamuud dinex xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xaawo maxamuud dinex saygeeda iyo caruurteeda iyo safiye maxamuud dinex saygeeda iyo caruurteeda iyo cabdulaahi maxamuud dinex waxau ku magac dheer yahay cabdulaahi faa'iido iyo sidoo kale hooyo maryan aadan nagaas maryan shaah iyo caruurteeda iyo hooyo caasho geelle iyo hooyo xaawo maxamuud shirwac iyo sidoo kale hooyo safiyo meygaag iyo maxamuud maareeye iyo ugu dambeyntii maxamed maareeye dhammaan dadkani waxay kala joogaan maraykanka sweden muqdisho gaalkacyo iyo galdogob waxaanay taanida roosoo u dirayaan caruuska iyo caruusada baalyiri xasan cabdi maxamuud iyo gaclisadiisa idil saciid oo ku aqalgalay dalkan maraykanka taariikhdu markay ahayd laba iyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka habeennimada isniinta baa layidhi waxaana leenahay guurkiina guur khayr leh gurigiinana guri nagi guulow ka yeel bay leeyihiin anigu waxaan leenahay aamiin dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa heesta halkudhigeedu yahay hiil baan kaa doonayaa waxaa ku luqeynaya mukhtaar shariif iyo surqa cabdulaahi surqa yarey iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono waa ibraahim xasan garabey dandurey iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabad gelyo
jacayl baa igu habsaday mid fudud buu ii hantiyey akiyon waxba iila harin hujuumu yimi dharad kurdiyo ma aqaano jib ujeedada hadafka gow anuun waxba ku hambay hawshood ila qabata iyo ilban ka doonaya habeen waay dharad kurdiyo ma aqaano jib ujeedada hadafka gow anun waxba ku hambayay hawshood ila qabata iyo ilban ka doonaya
waxaanahay wiil isubaga qadday kula adag yihiin anigan ii how yaraana quraanuga soo darsaday ee waxaad ii hayso keen waxaanahay wiil isubaga qadday kula adag yihiin aniga ii how yaraana qoraanuga soo tashaday ee waxaad ii hayso keen
Inaad tahay ninanadeyo, unka madhan inaad tahay madheli, garacasaasee. Inaad tahay ninanadeyo, unka madhan inaad tahay madheli, garacasaasee.
Qof la'aan ma jirtaa, qoy la'aan ma ganacaa, hanti la'aan ma dhadhata, war hoy, hoy ma dhadhataa. Qof la'aan ma jirtaa, hoy la'aan ma ganacaa, hanti la'aan ma dhadhata, war hoy, hoy ma dhadhataa. indiriiraaga waa abdahanu hoodaleeye go'aniyo hal adagoogon la hadlayn dabadeeye annahu balbaadhaqay suugan tahiba u leeye la'aan indiriiraaga waa abtahanu hoodaleeye go'aniyo hal adagogon la hadlaynin dabadeeye annahu balbaanaqay suugan tahiba u leeye nimaan habajaraki loo haysan godoba جمعهي لآلو الكبون سيحدي وحان غيغتي سوغو قل ميته فلانا وحوغرايو وحوغابا كريبا قر إله بسيي وحوغرايو وحوغابا كريبا kor ilaahu bixiyeye deeqti lagu xisaabaya hantii liidergayeeye deeqti lagu xisaabaya hantii liidergayeeye wejigaa kahodanahaye wejigaa kahodanahaye wuxuu helayo wuxuu qaadan karayaba kor ilaah u bixiyeye deeqti lagu xisaabaya hantii liidergayeeye deeqti lagu xisaabaya hantii liidergayeeye wejiga kahodanahaye wejiga kahodanahaye midaan haybinaye haweyen kabaka doortay midaan haybinaye haweyen kabaka doortay nasiibkeenu hagaage hoyo aabbaynu nahay hoyo aabbaynu nahay
qaybinaya dartii u waraaqo midkaan qaybinaya dartii u waraaqo nasiibkaygu wadaaga haddaba iqabu hogaagaaga haddaba iqabu hogaagaaga
middaan haybinaaye haween tobanka goortay middaan